wasiirka badaroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk ee soomaaliya daahir shire maxamuud iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo soo gaaray magaalada baladweyne ayaa kulan la qaatay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif iyo waxgaradka gobolka hiiraan oo kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa xiisadii ka dhalatay askaradii ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka lagu dilay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waxaa magaalada baladweyne soo gaara kulan la qaatay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif inta badan duubabka dhaqanka gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan kuwaasoo u yimiday magaalada baladweyne xalinta dhacdadii ka dhacday deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe wasiirka badaroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk ee soomaaliya daahir shire maxamuud iyo imaam daahir imaam maxamuud oo ka mid ahaa duwabka dhaqanka gobolka shabeellada dhexe ayaa si wadajira u sheegay inay halkan u yimaadeen xalinta dilkii loo geystay askartii ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ugaas waa mahadsan tahay walaalnimada iyo xurmada iyo sharafta iyo melgaha maamuuska adiga iyo dadka aad ka dhalato ka wada dhalannay ilaa iyo eeraboorka ilaa iyo goobtan sida walaalnimada leh oo waalidnimada leh oo xurmada leh oo sharafta leh oo kalgacalka leh oo noogu soo dhoweysay jiisahamo kallaan leh ilaahay yaa ku mahadsan idinkaa ku mahadsan waa idiin mahadnaqaynaa waana idinkaga garaabaynaa arrimaha aan u nimiday waan u soo gogolgalnay dhacdadii ka dhacday degmada ceelbaraf gobolka shabeellada dhexe oo dad wax magarataa waayeelku iyo mas-uuliyiintu waxay u qoolan yihiin waxayna ayagu hadlayn weligeeraa dhaqanka soomaaliyeed ummadda islaamka ahay intaan wax iska dhihi karno oo walaalnimo wax isaga dhihi karno oo waalidnimo wax isaga dhihi karno oon qaranka soomaaliyeed ka tirsanay kadibna aan wax ka wada dhihi karno sida ugu wanaagsan sida ugu raxma sida ilaahay aan ka rajahayno anu lisaankayna kelmad wanaagsan oo ummaddan walaalaha wada jirta si ay dalka iyo dadka iyo diinta u wada noolaadaan oo waxa ay u dhasheen waxa ay ahaa jireen wax ka wanaagsan ahaadaan sidaasaan ku soconnaa oon ku soo gogolgalnay ilaahay iidankiisna meel fayaaw oo fayaaw oo qurux badana ilaahayna ka toogaynaa meeshaasaan isla dhigi doonna haddii ilaahay idmo dadkii hore waxaa lagu soo dhoweyn jiray calamo iyo caleemo cagaaran laakiin maanta waxaad dareemi kartiin anaga mara gaduudan madaxa kuxunta lagu soo dhoweeyey waxaana rajaynaynaa inaan xal waara u helno anugu maadaama wasiirkii ka matelayey beeshan kuna matelayey gobolkan dowladda federaalka ahayd ayaan ka socdaa wixii dhacayne yaa dhacayo yaa riday yaa sameeyey ma la dhahayo weerar qabiil lagu qaado ma ahayn weerar qaranka lagu qaadou ahaa nin wato calaamaddii qaranka wato qarankan u dagaalamayey difaacayay in haddii alla ku idmahayo la dilana waa wax shareecada islaam ka reeban daris wanaaggana ka reeban wax qabiil noo nisbay karna ma lahan dabcan qofku qabiiluu galaa qabiil ayaan naha annaka ilaahayba buu sheegay inaan qabiilka isku aqoonsana laakiin laysku dulminin anigan maadaama aan dowladdii federaalkeed aan ka socdo waxa aan u joogaa halkan in raggaa dhintay aysan ahayn sidii kuwii dhima jiray oo laba qabiil ay kala dili jirtay laba qabiil ka kala xaali jirtay xaalkeeda annagoo kaashanayn odayaasha dhaqanka ugaaska noogu horreeyo waxa aan u maamuusi doonnaa una wajihi doonnaa heer qarana wajihi doonnaa anigoo ka socdo oo matelaya madaxweynihii ra-iisul wasaarihiina waxaan idiin caddaynayaa wax walba inay ku dhammaan doonaan isjacayl iyo iswalaashi iyo iskuleebxaar ayay waxaan rabaa marka xawaadlow inaydan u saangadin dhibkii dhacay inaydan u saangadin dhibkii wiilashaa yarkaa gaaray qaranka uu gaaray waad arki kartaan culaysyada yimid meel walba wax ka yimid ma arki kartaan nin walba hayna kaalinta uu ku leeya inuu ka qaato insha allahu tacaala muddada kooban aan meeshaan joognane waxaan rajaynayaa faraj in ala furo oo arrintaa noqoto mid soo afjaranta oo mar dambe wax ka dhaca aysan noqonin maxaa yeele xaajada haddii si dhaba loo matelo oo si dhaba loo galo oo si daacadnima loo galo wax ka soo noqonaya malaa jaanduugna ma jiraayo taasaan rabaa inaa idinkugu bishaareeyo dowladduna inay uga jawaabto maanta ma aha qabiil iyo qabiil diye kala qaadanaya ma aha qabiil iyo qabiil iska xaalmarinaya ma aha waa qarankii oo lagu duulay la micno tahay ra-iisul wasaaruhuna wuu sheegay xafladdii xil wareejinteeda ayuu ka sheegay shalay toole madaxweynuhuna waa nagula soo dardaarmay insha allahu tacaala maanta maadaama annagu aan heer qaran ku imaano federaalka aan ku matalayno dhaqankiina uu noo joogo waxaan rajaynaynaa annagoo isku duuban inaan soo dhoweyno duubabka naga korreeya aan farxad ku soo dhoweyno aan si dhaba wada hadalno insha allahu tacaala dowladduna waad garab taagan tahay insha allahu tacaala arrintaana waxay ku dhammaanaysaa sidii ilaahay ugu talagalay iyo sida ugu quruxda badan leh oo aan karno insha allah
ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif oo ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka hiiraan ayaa sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan loo xallin doono arrintan waxaan salaamaa imaamka iyo ruudiisa iyo ugaaska oo maanta noo imaado marti ah arrinta jirta awgeed culayskeeday imaam ku soo dhowaaw dadkaadii dalkaadii marti kama tihid arrintaanu imaateen hadduu ilaahay yidhaahdana waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ilaahay jidka tawfiiqda ilaahay na waafajiyo culays badanna jarimaa imaam dadka ayaa u maatay mas-uuliyadda oo dhinaca ka hay sida ammaan dhinaca ka hayaa imaam soo dhawaaw dowladda soomaaliya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn uga xumaaday dhacdadii lagu dilay askarkadiisana ciidamada xoogga dalka ahaa kaasoo ay geysteen maleeshiyad hubaysan oo ku sugnaa magaalada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona meydadka askartan ay weli ku jiraan firinjeero